Siyaasigan oo lagu magacaabo Maxamed Amiin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin kuwo fashilan oo aan awood u lahayn iska caabinta xarakada mujaahidiinta Al-shabaab aysanna lahayn mabda ay u dhintaan sidoo kalena ay awood u lahayn la wareegitaanka xeryaha ay baneeyaan shisheeyaha wuxuu sidoo kale tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dagaalamayso sidii dalka loogu xukumi lahaa shareecada islaamka kuwa kasoo horjeedana aysan haysan caqiido ay ku dagaalamaan waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya dowladda federaalka ah taag uma hayso inay shabaab iska dhiciso marka dowladda federaalka ah ma buuxin karto kaalinta ciidamadan caalamiga ah ee wadamada africa ka socdo magacii doona ha loo bixiyo ma buuxin karto dowladda oo hadda meelihii hore xitaa xerooyinkii horey ay ugu baxeen ayaga dib waxaa u qabsaday shabaab dowladdana markaan runta kuu sheego way fashilan tahay ciidamo tayale ma laha wadamo shisheeyaa lagu soo tababaraa marka waxa waaye dowladda ciidamadeeda way ka waxa waaye waa fashilan yihiin oo tayo ma u laha inay shabaab iska dhiciyaan shabaabkana niman mabda wato waaye ee shareecada islaamka ku dagaalamaya wax iska dhicinaya ee raba waddanka inay shareecada islaamka kusoo rogaan dowlad islaami ah inay ka dhisaan ee mabda isku dagaalama waaye ciidamada dowladdana mabda ma laha oo ay ku dagaalamayaan waxaa muddooyinkii dambe aada isku soo tarayey siyaasiyiinta hadal haysta fashilka ay dhex rifanayso dowladda federaalka iyagoona sheegaya in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ay sii wadi karin dagaalka ay kula jirto xarakada shabaabulmujaahidiin